garoonka kubadda cagta ee stadium cali dheere ee degmada xeraale ee waqooyi ee gobolka engil gaduud ayaa waxaa ka furmay koobka kooxaha heerka koobaad ee degmadaas waxaana koobkan ka qeyb gelaya kooxaha ka dhisan degmadaas iyadoona kulanka furitaanka ay wada ciyaareen kooxda f c caskhalaani iyo f c dhagabadan waxaana kulankan furitaankiisa kasoo qeyb galay guddiga xiriir kubadda cagta xeraale iyo dhalinyarada qeybeeda kala duwan kuwa ugu horeyn ka hadlay hofayna ka bixiya tartankan gaabta waxaan joognaa staadio caldheere oo ka furmay goobka jorooniga degmada xeraale lixda xaafadood ama lixda kooxba waa aragtaan haddu si habsame la u socdaa degmada uga socdaa waxaan uga mahadnaqaya cid kastoo ka qabaqaabisay cid kastoo ka shaqaysay barnaamijkan iyo cid kastoo dhalinyarada soo abaabishay waxaana dareemayaa inuu garoonkan uu dayac badan ka muuqdo waxaana loo baahan yahay in laga wada qayb qaato oo ay ka qayb qaataan qurbad joog iyo khaasatan inay ka qayb qaataan wasaaradda wasaaradaha ay qusayso oo ku shaqo leh inay wax ka qabtaan mataqaana goromada kubadda cagta sida ay uga qabtaan degmooyin kale caabud waaqba cayaado mataqaana gurceed usamareeb sida loo dhigo rooga cad wiilasha waxay xaq u leeyihiin in loo dhigo roog cas kama fadli badna kamana xaniyo badna kamana mataqaanaa kamana sarreeyaane xaq waxay u leeyihiin wasaaradda mataqaanaa sportska ee galmudug iyo heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo heer degmada in loo garoonkan wax laga qabto waxaan dhammaan farahayaa mujtamaca ka soo jeeda degmada xeraale oo qurba joogta ah horumarku waa kow wuxuu kow ka yahay isdhexgalka bulshada waxaan maanta ku faraxsannahay inaan xeraale ka daafurno koob jirooni ah oo u dhexeeya lixda kooxood ee degmada xeraale ka dhisan waxaa dhacay qoltuurkii maantayna waxaa lagu daafuray laba kooxood oo ka mid ah kooxaha ka dhisan degmada xeraale oo lakala yidhaahdo f c dhagabadan iyo f c casqalaani degmooyin waxaa dhiman kooxo kale oo ilaa afar kale ayaa dhiman ayaguna maalmahan ugu soo aadan ayay deeri doonaan waxaan aad ugu faraxsannahay haddaan nahay dhallinyarada degmada in isdhexgalka bulshada aan aad iyo aad ugu dhiirigelinayno oo ay maaragtay kooxihii maanta si fiican u dheelayaan waxaana ku dhiirigelinaynaa dhammaan bulshaweynta ka soo jeeda degmada xeraale qurbajoog iyo daljoogba inay kaalmeeyaan oo ay ka qayb qaataan horumarka degmada ee dhanka sportiska maadaama garoonka lagu dheelayo sida meesha ka muuqataba oo dayac weyn ka muuqdo maamulka degmada xeraale iyo maamulka galmudug culuba gaar ahaan wasaaradda sportiska waxaan ka codsanaynaa inay ka warhayaan dhallinyarada degmada xeraale sida garoonkooda iyo kubadahooda maadaama ay u baahan yihiin dhiirigelin badan tartankan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda kasii socdo garoonka calidheere ee degmada xeraale ee waqooyiga gobolka galgaduud iyadoona gulaanadkiisa lagu wado in ay kasoo qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug